maamulka v o a ayaa xaqiijiyey in la kala diray wariyaashuna ay shaqalaan soo wajahday hadal qoraaloo ka soo baxay v o a ayaa lagu xaqiijiyey in waaxda arrimaha dibadda maraykanka iyo albaabadu laabtay faracyadii idaacadda islamarkaana ay meel cidlaa ku soo dhicin kumanaan wariyaalla oo shaqaalaheeda ka mid ahaa kuwaasoo haddaanaysan gunno hoy iyo degnaasho intaba suxufiyiintii v o a oo lagu tilmaamo inay ahaayeen calooshoodu shaqaystayaal ka tallaabayaashaxa saxaafadda kuna shaqaynaya rabitaanka maraykanka shaqadooda ugu weyn ahayd la dagaalanka islaamka ayaa meel cidlaa lagu tuuray qoraal ka soo baxay maamulka v o a ayaa lagu yidhi sidaan waxaasi lama filaana shaqada looga joojiyey boqolaal ka mid a shaqaalaha idaacadda codka maraykanka v o a taasoo dad badan ka dhigtay iyagoo aanaysan wax daqli ah caymis caafimaadda ma haystaan ama viisooyin dalku jooga ma haystaan haaruun macruuf oo ka mid a wariyaasha la rusqiya ayaa bilaabay inuu ka dawarsado internetka kuna baaqi in la badbaadiye v o a oo dadka lacag ugu tabarucaan v o a qaybta soomaaliga ayaa hawada ka baxday afar iyo tobankii bishani maarso taasoo soo shaqo bilowday sanadkii labada kun iyo toddobada markii ciidamadii etoobiyay waddanku ku soo duuleen in ka badan saddex boqol oo ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqiimo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa weli halkooda ka sii wada duqiimaha ay ku hayaan dadka shacabkii aan waxba galabsan waxayna afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay geysteen duqiimo ay ku shahiideen dad badan oo shacab ah kuwa kalena ay ku dhaawacmeen warbaahinta filistiiniyiinta ayaa waxay soo warinaysaa in diyaaradaha dagaalka ee maamulka gumaystaha yuhuudda ee duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ku beegsadeen dhismo dabaqa oo ka kooban dhowr biyaano kaasoo ku yaalay xerada nuseyraad ee bartamaha marinka khaza waxaana halkaa ku sheeday dad badan oo ka mid ah dadkii degnaa dabaqaasi sidoo kale ciidamada yuhuudda waxay duqeyn loo adeegsadeen madaafiicda goobta ku beegsadeen guryo badan oo ku yaala magaalada bitilaayi ee dhaca waqooyiga marinka khaza waxaana duuqimaasi ka dhashay waxyeelo kala duwan oo gaaray dadka rayidka sidaasi la mid a waxay madaafiic ku garaaceen ciidamada yuhuudda guryo ku yaala deegaanka talla suldaan iyo xaafadda sacuudiya ee magaalada rafax ee dhacda koonfurta marinka khaza waxaana halkaas ku shiiday dad badan oo rayid ah sida ay warbaahinta u sheegeen dad goobjoogayaal ah war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa lagu sheegay in isbitaalada ku yaala marinka ay afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay martigeliyeen in ka badan lixdan iyo laba ruux oo shuhaado ah iyo dhaawac ku dhowaad laba boqol sagaashan iyo lix ruux oo kale waxay sidoo kale sheegtay wasaaradda in tan iyo siddeed iyo tobankii bishan aynu ku jirnay maarso oo ah goorta uu sida rasmiga dib ugu bilowday dullaanka yuhuudda ee marinka khaza ay dadka shuhaadada marayaan ka badan toddoba boqol sagaashiyo laba ruux halkii ay dhawacduna marayaan kun lix boqol lixdan iyo saddex ruux oo kale khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ayaa ka dhashay dab ka kacay xarun lagu xanaaneeya agoonta oo ku taala dalka lubnaan dabaadu xoogan ayaa ka kacay xarun agoonta lagu xanaaneeyo oo ku taala magaalada harmale dalka lubnaan kadib markii ay qaraxdii haangaas ah xilli gudaha xarunta lagu dejinaya haamanka gaaska wariyaasha ku sugan goobta uu dabkan ka kacay ayaa sheegay in halka ay tiro dadda ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen wararka ayaa sheegaya in xarunta uu dabka ka kacay ay soo gaadheen kooxaha gurmadka degdega iyo kuwa dabdemiska waxayna ku guulaystay inay damiyeen dabka xarunta ka kacay kooxaha dabdemiska oo warbaahinta la hadlay ayaana waxay sheegeen in dabkan uu saameeyey dhismayaal fara badan oo u dhowa xarunta sidoo kalena uu saameeyey gawari badan oo goobta tiilay waxay sidoo kale sheegeen halkaasay ku dhinteen afar ka mid a dadkii goobta ku sugnaa halkii ay dhaawacmeen kuwa kale waxaana haatan xarumaha caafimaad ee magaalada harmal lagu dabiibayaa qaar ka mid a dadka dhaawacyada ay soo gaareen ciidamada qaabilsan amniga magaalada ayaana waxay soo gaareen goobta iyagoona sheegay inay baaritaan u samaynayaan sannado ka hor ayay ahayd markii xarun midaan la mida oo ku taala magaalada cakaar uu ka kacay dab xoogan islamarkaana ay halkaasi ku nafwaayeen ugu yaraan labaatan ruux yuhuudda ayaa dad rayda ku dishay duuqiimay ka geysatay koonfurta suuriya ciidamada yuhuudda ayaa maanta duuqiimo ka geystay magaalooyin ku yaala gobolka darca ee koonfurta suuriya waxaana duuqiimahaasi ku nafwaayey dad badan oo shacab ah sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta gobolka iyagoona dhanka kala tilmaamay in ciidamada yuhuudda ay gudaha u galeen deegaano ka tirsan gobolkaas halka dadka reedka ahna ay bilaabay inay iskaga barakacaan deegaanadooda iyagoona ka cabsi qabin ee waxyeelayaan ciidamada yuhuudda ee dullaanka ku soo qaaday deegaanadooda maamulka gobolka daracaab ayaan uu soo saaray islamarkaan uu ku baayiyey barta telegramka wuxuu ku sheegay in shan qofood ay ku dhinteen duuqiimaha ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada kooya ee galbeedka darca taasoo ah xogta hordhaca ee khasaaraha ka dhashay duuqiimaha yuhuudda waxayna tilmaameen in ciidamada yuhuudda ay dulaan ku soo qaadeen magaalada kadib markay ku garaaceen dhowr madfaac horaantii maanta ayay ahayd markii ciidamada yuhuudda ay ku dhawaaqeen inay duuqayeen laba saldhig oo militari oo ku yaala bartamaha suuriya iyagoona ku aandacoonayeen saldhigyadaasi ay ku jiraan awood ciidan dab xoogan ayaa ka kacay xero ay ku sugan yihiin dad barakacyaal oo ku taala dalka nigeria gelinkii dambe ee maalintii shalay dabaadu xoogan ayaa ka kacay xerada barakacayaashaee lagu magacaabo bari majmaari ee ku taala waqooyi bari dalka nigeria debkaani uu ahaa mid aad u xoogan ayaa wuxuu si deg dega ugu faafay guud ahaan xeraday dadka barakacayaasha ku sugnaayeen waxaana uu sababay khasaare kala duwan xogaha ayaa tilmaamayay in debkan uu si dhammaystiran u basbeeliyey guryaad u fara badan oo xerada ku yaalay kooxaha debdemiska ee dowladda nigeria ayaa tilmaamay in debkan uu dhibaatiyey ku dhowaad laba kun iyo lix boqol oo ruux oo ka mid a dadka barakacyaasha iyagoo sidoo kale sheegeen toddobaatan iyo shan boqolkiiba uu burburay guryaha ay degnaayeen dadka barakacyaasha ee ku sugnaa xerada qaxootiga ah afhayeen u hadlay kooxdan ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in haatan ay hoyla ay yihiin inta badan dadkii degnaa xerada xaaladan la qiyaasi karin ay ku sugan yihiin haweenka iyo carruurtii ku dhaqnaa xeradani wararka caalamka dhegaystayaal caawa waa naga intaa